subax wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington aan ku horeyno ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa xalay kulan su-aalo iyo jawaabo ah la yeeshay saxaafadda soomaaliya kulankaasi ra-iisul wasaaraha waxaa kala qayb galay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo madaxda amniga waxaana uu kaga jawaabay arrimo badan oo isugu jira amniga siyaasadda iyo xaaladda waddanka ee xilligan warbixintan waxaa inooga diyaariyey waryaheena haaruun macruuf
ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ugu waaweynaa ee dowladdiisu qabatay intii uu talada hayey waxaana ugu muhiimsanaa oo farta uu ku fiiqay dhinaca amniga iyo howlgallada ay ciidamadu ka sameeyeen magaalada muqdisho waxa uu markii ugu horreysay goob fagaaraha kaga hadlay dhacdadii ka dhacday beer u dhow magaalada beriire jimcihii lasoo dhaafay halkaasi oo howlgal ka dhacay oo ay sameeyeen ciidamada dowladda oo taageero ka heliya kuwa maraykanka ay ku dileen toban qof oo shacab ah inkastoo mas-uuliyiinta dowladdu sheegeen inaan dilku u dhicin si ula kaca ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in wasiirkiisa amnigu uu hogaaminayo guddi baaritaan ku samaynaysa dhacdadaasi waxaana isagoo ka hadlaya uu yidhi dagaal baa shabaab lagula jiraa annaga waa na dhibaysaa aqbalayno ama mana yeelayno in qof soomaaliyeed uu macnodaro ku dhinto mar walba oo dhibdhacana waan ka hadalnaa haddaadan hore u maqli jirinna waxaan rajaynayaa inaad maqashid hadda kadib laakiin waxaan kuu sheegayaa ma yeelayna inuu dad soomaaliyeed intay meel ku dhintaan aan indhaha ka qabsanno waxa aan u shaqayno waa dadka soomaaliyeed marka waxaan rabaa inaad niyadaada ku qaboojisatid waxa aan u soconno waxay tahay waa inaan ciidan dhisno ra-iisul wasaaraha oo ka hadlaya dhinaca siyaasadda waxa uu beeniyey warar laysa dhex maraya oo sheegaya inuu iskushaandhayn ku samaynayo golihiisa wasiirada isagoo ka jawaabaya su-aashaas oo weydiiyey mid ka mida wariyaasha kulankaasi ka qayb galay waxa uu ra-iisul wasaaruhu yidhi sidan dowladda aan iskushaandhayn ku samaynayo adigaan kaa maqlay waa ku mahadsan tahay inaad ii sheegtay inaad inaan dowladdeeda rabo inaan iskushaandhayn ku samayn marka maanan ogeyn anigu laakiin maadaama hadda aad ii sheegtay waxaan ku leeyahay maya ma jirto isku shaandhaynaan dawladdeeda ku samaynayo su-aashuna waxay tahay horta kow dawladdu lix bilood xukuumaddu lix bilood ma dhamo ra-iisul wasaaraha keliya lix bilood jooga waxaa loo baahaya horta wasiiradii aan la samaystay qorshihii aan kula xisaabtamayey markii ugu horreeya aan la kulmay waa inaan cabbiraa horta shaqooyinka ay qabtaan bartamihii bishan ayaa dowladda soomaaliya uu isku soo dhiibay mukhtaar roobow oo hore uga tirsanaa jira urka al-shabaab waxaana dowladda iyo roobowba ay sheegeen inay wadahadallo u socdaan ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaa la weydiiyey waxa ay ka wada hadlayaan maadaama roobow isku soo dhiibay waa inaan ka fikirnaa sideeba uga faa'iidaysan karnaa mustaqbal iyo dowladdu waxay ka wada hadlaynaa amaan rabnaa inaan ogaano khibradda uu leeyahay waxa uu soo maray xaaladda ay ku sugan yihiin qoladii uu ka soo baxay ama meeshaay taagan yihiin arrimaha amniga sidee buu dowladda soomaaliya gacan mustaqbal kuwa siin karaa dowladdu waliba waajib ku ah inay eegto fursad walba ay uga shaqayn karta arrimaha amniga wadahadalkaasi waxa uu lugta ama salka ku hayaa in la baaro ama la raadiyo sidii aan ku heli lahayn qaab aan uga faa'iidaysanna cid walba inkastoo dhowaan ay dowladda soomaaliya ka soo baxday warqad ku wargelinaysa xubnaha golaha wasiirada inaysan warar ku baahin shabakadaha bulshada islamarkaana warbaahinta kala hadlin wararka xasaasiga ah ilaa ay oggolaansho ka helaan xafiiska ra-iisul wasaaraha haddana ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxa uu ballan qaaday in dowladdiisu ay kulamo joogto ah u qaban doonto saxaafadda
aad ayuu u mahadsan yahay haaruun macruuf oo inala socodsiinayay warbixintaasi ayay ahayd